ladnaaniyo caleemaan duulay lulyahay soodhow lulya
dalmar waytii sheegay maaragna soomaaliya taariikh dheer ah marti maaragna halgan dheer ah galli soomaaliya masaan haga gaabiyo ikimaridii way xukumo jarey yani malaage iyonay culamaa udiinka oo iska hirin iya xukumo jareen sida ada ku warqabto maaragna weliba way baxay dalkan hadmaka noolna oo la eraw oo maaragna koonfur galbeed oge maanaa asal ahaana liangorora dhulka digil iyo marfle way buaha diinta eedanka xoog badan naqaysii maanaa yani malaage way baa haayana dad laku dambuyo qiimo leh oo la daragaayaw beero yo hataa maaragna shacabka anfalaaw ahaayeen maanaa yani culamaa udiinka saasahaayeen aawuwa erya la erejari ubacdi yani macnaha yani magana kadaro hataa waroogayno iyo dawtayno iyo waylahayna xeer iyo nidaama lahaayeen sidee una maaragna kuwargobno daari jiray warka way baa lahaytay caaw way lahaytay garan way baa lahaytay gob way baa lahaytay yani yfatiir lambasi waan gordaay heeraa ku dhahooy malka soohin gudugaane waana walka shel dambooy madii ma aragnay yani qofka wartaaska jafo wal heero jari heer oo yani oo categoria kale mise darajo shalle waa shalahaay maaragna hadii dhinaga diinta taasiira la ero jari laakiin markaasi ito yani dhinaga diinta wal ku galo marka barbaara jari oo yani iyona saas oo kale ambisan oo aawle galan le yani oo iyona shal dambooyana jareen marka ku bacdi way la tilmaamay maaragna talyaani madi usahagali kenkuri soddon sini arabun haysidi soddonka sini arabun haysidi talyaani way baa laka dhiimoye kulley dadka lambas waa walan sheegay matala argada marka way laka sheegay kun siyeed boqol iyo siyeetun iyonay afartiya ka qoranga la eri laakiin hagalowkan talyaani kii mari oo isticmaarka usakakooy way baa la eraayay ama laka sheegay ama kasalaysanya oo ba soddon sano la qiimoyo kun sagaal boqol iyo tobankiya ka qiimoysanya sababtoo ah way baa talyaani kun sagaal boqol iyo soddon iyo shantii way baa weerarka gaada ethoobiya maduus weerarka gaaday jaa labaatan iyo shan sini markaas soomaaliya haysidi maaragna yani iyo tobankii usuka sagaal kun sagaal boqol iyo tobankii usuka koy hoba iska daro soddon kun sagaal boqol iyo soddon iyo shanaa iska eeyin ubacdi talyaani ee lisiniha kajaralisanadkii bihaad iyo ingiriiska ha ku dhowi talyaani roray lere talaadiha dadka riinkun waa ingorodaayana talaadi furugaya ingorodaaya marka talyaani ingiriiska hoba ha dhowi ingiriiska way haysaday soomaaliya tumunsanay haysaday waykaas u biyay madum ingiriiska siusumaane ma aragna talyaani unku horseedo maadaama usodogodi isticmaarisyaalkii ama adoonsaya adoonsadayaalka inkugu winaayeyna kumid hayo talyaani ingiriiska faransiiska iyo burtuqeyska intaba yani dadkii africa badanaaba gumaysiriyahaayeen marka talyaaniga maadaama uso ingiriiska xooga sheegaday dhowi marka talyaani way baan hadalsa kenya sida la sheegaw ubacdi wadaasa ingiriiska haweerari waana hadhowi talyaani siusanagana ingiriiska iskaso dhac siyaasadeed awro kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyaa way la aas aasay soo ku shaqeeyay sida markaas sheegeen dadka taariikhda ehelkan ah kun sagaal boqol afartan iyo sideedii wayna asaasay s y c s y c somali youth club yaa la erin jiray somali youth club way ka fadheedi jireena meel baar ah way ka sheegeena dadku iba la ka aas aasay baar shabeelle ama hotel shabeelle geedkiiya ka aas aasi meel kumid ah yaa eraayan oo xamar ah somali youth club aa hakabati muddo ku bacdi somali youth league yaa nagati maaragna yani israel oo eelkaas oo ku turjumaaw maaragna yani liberation ama furitaan sida linguradaw israel way ku koobanaaytay tunu isa dogofood yaa ku koobanaaytay aas aas ee wayna haayana tumi isa diidaas qofood ahlu jama- ahlu sunna waljamaaca ihaayeen kulligiio gaadiriya iyahaayeen may kumid haayay lankanka horoy oo hormuuda hata dadka walaalnugayna ee walwalba inay horkamagadaanga falaayan hata hadad kukorotinimisudka marsigaanga falaayan umutun digiliyo marflo iniye qiimo lataaba maka xisaabtamayan lankanka horoy oo aas aas ama dadka meele yani kutirsanay tumisha dias inta badanay kulle digli haayeen iyo badan gaar ahaan digli haayeen way ku mid tahay cabduqaadir sheekh salaawudiin sheekh awees oo faraca sheekh awees oo biyooley ka jiro kaduugum eh sheekh awees faraca sheehaay cabduqaadir sheekh salaawudiin qaadiriye haayeen haddee sheekh awees oo laka era isku gorga kortayni ee awees qaadiriye la eraay faraca sheehaay way ka jaray fuudow way ka jaray dheere xaaji dheere way ka jaray xaaji maxamed xuseen way ka jaray cismaa maaragna yani maxamed cusmaan baarbe way ka jaray maaragna maxamed cabdullaahi hayeesiya ka jari way ka jaray yani lankila eraayi daahir dhaga weyne way ka jaray yaasiin cusmaan way ka jaray yani cali berduuro hadi macnaa yani yani tumiisada ufoolahaayen intaana ku xasuusana magaajoona haaye kolley jurala ku haaye israel wayna la aas aasay tuishan bili majo kun sagaal boqol afartan iyo sideediya la aas aasay kuindija majo macnatobada wal kugubatafadaas dunka xoog badan iyo wal laku dhise digil iyo mafee laku dhisi madi israel laku furi soomaaliya gaar ahaan dhulki talyaaniga haysida anka weyn soomaaliya macnaha talyaaniga wayba kutabay lifid kutabi alka juba baasa juba banaadir mudug mujirkinya hiiraan indunga kutabay macnaha kanagoy alka juba baasa juba banaadir hiiraan mudug mujirkinya saa la eri jaray litun gobolaa kutabi marka yani dhootinka bilirin ahay oo talyaani haysidi tumunkisin us ingiriiska haysidi israel waktigaasa la aas aasi way fadahay inuu talyaanigu kuhorseedo ubadi way badhiiday dadkii aas aaskaas iyo xoogaas lahaay walkula wareegi soomaaliya dhibka geedka haysado khiyaanadii madaasmaha bilaawatay walkula wareegi dad kale kula wareegi oo hadda geeg unuu wal ele iyo kula wareegin oo wadankan dega waasine madaasba maylaray maylaray beri buda kalaki baydhowmaka toosaastili sheegayaha iyo kasbaha bilaawati maarata dhibkaha bilaawada iyo dulmida iyo khiyaanada suubiyanaa marlamaad digil waybaa suubiyay oo mirlajaro kun sagaal boqol afartan iyo iyo todobadii iyo wayla aas aasay xasbi digil kufle way buwaxaka d m yaa la aas aasi oo xisbiye la raayi israel badana reedanka nagabo alasha gaduudki bulowgu sharxidigaa ka wareegsan bilaa bilaa bilaa fuule oo dhatakalku ku yaalo kulubtirkale macnaha yacni ee laka aayaayo wayba karwalkaas ahaay xisbiye laakiin wayba haaytay calanka green way cagaar ahay agaarahaay walhaaye lankifadahu sawirado kore walhaaye taariikhdaas ee lamaseefood iyo bille iyo bakola lerey oo bille lamada gees ku shal fuulaan yaa maaragna way aaminsanaayeenaa ee maaragna yacni ee diinta islaamka iyo aaminsanaayeen macnaa madaan walkin ku taabado leega weeraasay yaa ayuha soomaaliyun yaa ayuha soomaaliyun shamiruu wabadrun cawnan cawnan fahdina ya rabbana warshidana macna israel saasa eri jireen yani hanin waa dalabaayeen laakin xisbii ma yaraasay yaa ayuha xasbiyatun yaa ayuha xasbiyatun ashhadu an laa ilaha ila allah ila allah muxamed rasuul allah sayfu lislaam ha shafto iyo arijarti xisbiya macnaha wayla aasaasay labaata iyo shan bili maarso kun sagaal boqol afartan iyo todobadiya la aasaasi xisbiya ay aas-aasay tuma i shan qof wada ahaayeen sheekh cabdullaahi sheekh cabdullaahi maxamed weliba sheekh cabdullaahi maduus aas-aasaay baydhawi roogi baydhawi maaragnay yacni way ku haay laoroy oo masaajid wiinaaga oo hati lagorda baydhawo ka yaalo ee tafsiirka bilaawi ahaay way aragaysayun oo edlin dhibaaw maadaama talyaaniga ciidamo oo ee dadkun walaalnoogayn maxaasiri ah iyo carab lakooye dadkii markaas walfahansanayna haayeen ya way dhibaayeen kun shacabka ee digili mufle ah ma dadkiyaa ku xumaadi way galan yaran haayey shahiidin geelidle usuula taladi shahiidin geelidlena wayn tilmaamay sheekh yarow sheekh cabdiladiif sheekh yarow sheekh cabdiladiif waa buurleen kaseedi sheekh yarow sheekh cabdiladiif wadun way baa sidana taariikhda dadkii rigaytahaysi ana in sheegeen way baa tilmaamay walow wiinyaa eri inkii maridida keeska darii jireen walaahuma tabarorkaati kuween ma jarne sheekh yarow sheekh cabdiladiif way baa tilmaamay sheekh saalax daanyeri yaa tilmaamay macnaa awdeed la oroys marka sheekh saalaxa linseedi sheekh saalaxa madi maragna yani yaa macnaa yaki maridi rabbi tuugu jari walqilaawo leeraa leengalaayi ama se owraadsa ama se werdi yaa leengali xisbii way akabatay jumciya kubacdi isniina haddana liinbedeli xisbi digil marifle yaa leeraayi kun sagaal boqol afartan iyo todobadii kun sagaal boqol iyo konton iyo todobadii iyo maxamed kamaaludiin saalax oo wakiil soomaaliya iniso macnaha qaab dawladeedka baro jimcada qurumaha kudhoqayta haandir haandirsi iyo madun wareegsan qabiilalasinka tilmaamo haye sidii ana regayto kudeegi macnaha ereyadun idoolin bedelne ee halka bedeloy nidaam oo kumuni eh madaasa la eri xasbi dastuur mustaqila somalo biluga alcarabiya ee aftalyaanigana wayba ka sheegayna aftalyaaniga ka sheege la sheegay laakin hadda korma ku haay kun sagaal boqol konton iyo todobadii marka alaa kulli xaal way la weydiiyey jumcada qurumaha ku dhahoyto doodii deerki way la haandiray dun dad xaq yani xaqiiqo weydis ah iyo caalamka laha ku diri sidii ana rigaad ku dhega wala quraana inaan wal ku haayo taase ee madi laha diri ee qaabka iyo fadaayaan soomaaliya ini iyo xurnimadaada waktiyo fadaayaan iyo ciddii ama dawladii geysii korto waana antaba bara korto gaab dawladeedka ee sadimeedoda ay shal jabeen sida warkaana ka dheegi xisbiya ingiriiska doorati leega way baa dooratay talyaaniga la sheegay kulley qoraala ku jare ma aragna dad kale oo iyona kismaayo dhulkugna way dooradeena four power four power yaa la eri ama quatra potenza sida ingiri talyaaniga angorodaw mise luga alcarabiya linka kosa- linka kasaw ee arbaca quwaad oo hayn maadaama jarmanka la iibiyey afar kun iyo shantii dadka jimcadda qurumaha oo dhan ay tasoobsadi afar dawladood ahaayeen ingiriiska maraykanka faransiiska iyo ruushka four power afarta quwadood iyo ahaayeen marka madi dambacda kolley walaalayaal hudadaayay way ka adkaatay israel in talyaani ha nagado kontonkii talyaani marka jumciyada qurumaha ku dhahoyso iyahan xil saarti in soomaaliya dowladnimada geesiido iya talyaani lahakanagi ingiriisna inta lakukudhiyi marka weer dadka berge way leeyinaa haddii soomaaliya ingiriiska dal bada fadhi ingiriiska madaas way bahaysaday kenya way bahaysaday somaliland somalilanda ethoopia inuu soo kor ku ilaaliyaay jabuutina faransiiska haysidi lowlaa ingiriiska bala fadeen shanta soomaaliya dhan hela fadeen ala cire saasa ciraayan calaa kulli xaal talyaani kontonkii hanagadi ooba uuso hanagadina way baha ka nagaday maaragna amarka jumciyada qurumaha ku dhuqayso macnaa uunada yaa eri jireen madaas af talyaani laka eraay united nationka marka calaa kulli xaal talyaani kun sagaal boqol konton iyo afartii beli tumunaad tumii lamaadii iyo calankii kordi soomaaliya ee maaragna la ubarwaareeyey walka tartami calanka soomaaliya hadda geeka unafiirsadohayna ilka nag way ka guulaysaday lan lanla eraay maxamed cawaale liibaan ayaa ka guulaysaday kun sagaal boqol konton iyo afartii caskaas madin kuri tiliteegi ahayti oo la barbaareeyey kun sagaal boqol konton iyo litii way la suubiyey kunsiliya tortoryaale sidaan warka kadheegi macnaa guddiga oo ilaaliya wuxuu macnaa soohime ama xuduude oo dawaa'ilka kuna yacni ninke maaragna yacni maaragna oo logo u nahena sida ethoopia iyo kenya weli iyo weli latooce maaragna kun sagaal boqol afartan iyo siyeedii konton iyo siyeedii ka tilmaamayaan wayba la dhisay consilio legislativo oo ah baarlamaanka inkoroyi oo soomaaliya oo daakhilida lindhisiya ahayti marka kulli xaal israel way banhaayay secretary general cabdullaahi ciise iyo ahaay xisbina way banhaayay madin koroyti ustaad usmaan sheekh cabdullaahi bagerina way bahaayay presidenta la eri jiray meelaad una guddiyo kuran presidenta la eri jiray iyo ahaay marka alaa kulli xaal kubacdi israel iyo xisbiye way ka doodeena doodii ee madin yani dhaabki iyo ka gaadafadeen dowladnimada iyo gaadafadeen israel way dalbatay kontonkii waba talyaani hanagadi tumuntina kubacdi inay xurnimo galado soomaaliya la siiyo iyo ka doodii israel xisbiya diidi way erseeye uno dadkaayno dad walgoraw mace ino malle gaab dowladeedka makasaay qabiil qabiilana miskideegaay wayba fadaane soddon sin waxbarashe silin helo dad walbaradi oo macquul eh mutacalimiin eh wal hogaamiyi karo silin helo marka ee kiina leedaha hurdisiti lamada xisbin kugu weyn ahaayeen maaragna yani way suurtagallay meel martay israel fakirshe yaa meel mari konton sano kubacdi lixdankii calanka soomaaliya yaa la qaadadi calanka soomaaliya lixdankii la qaadadi somaliland oo ingiriiska burhan hanka gemi waan anhaaye hordareerso markaas maxamed ibrahim cigaal iya hanua jelayen soomaaliya igo jeliyin amadun ee alan masuubsane alanki soomaaliya somaliland iyo jeeda soomaaliya shuurlaahe iyo hakagaranti iyo guurayana kuween hamar ee maragna lixdankii hataa mar cabduqaadir geesigi diili marfe cabduqaadir maxamed aadan zobe kufaalow intuusan geeriyooneed yaa dhugeysadii sharuudlaanaka qoyti ari somaliland ee madiye hakadara maasha soomaaliya marka isla ogna lix iyo labaatankii juun soomaaliya somaliland qaadati kowda luuliyana soomaali wiin iyaa qaadati ee ma aragna oo la jarta somaliland aysa xasuusana eeskii ahaay kuwa cadawiilaayo isticmaarkii lumiyo ciidan baanaaye gurmaan ladnaanaye macnaa kasa korta eeskii ahaay ee kolley simba haysan saaro doonta
kuwa cadawiilaayo markii lumiyo kuwa cadawiilaayo isticmaalkii lumiyo
liidan baanaahe
kuwa cadawiilaayo isticmaalkii lumiyo kuwa cadawiilaayo isticmaalkii lumiyo
liidan baanaahe goormaan ladnaanaye lugooyadii la daysay goormaan lulanay goormaan libanay goormaan ladnaanay lugooyadii la daysay goormaan lulanay goormaan libanay
abwaani eedi eedaa mahadsanto walaagii dhanba adi dhamayti markuun waliba fadeey ini ani kuweydii su-aale jaraana suuga Ah.
halgankii haki d m lakatawanya ama ada suubidi ama abwaano kala suubiyeen oo geeka ada xusi korto xisbiya ini ahayti urur ama xisbi haan halgami gobonimo doonkii soomaaliya ilow la dafirey la kormari xaqyona la duudsii yo u fadaayeen hanaan federalism way baa kii sheegaye hortay runtaw walduusii federaal kow dadkii ka nagaari ama fadaay oo walaha tagdaka soomaaliya ku dhiyohaye waktigaas ogaadeen waana ogaashidiyoona laka dulmi laka xaqidi xisbiga iyo soo bedi horta xisbihii leega lakaleeyey sida hatta bacdinkan jaro leegana dadka markaas hoggaamiyaayey madiga korleyla ku haysidii maaye dadkun digidii maslee haayeen laashimiinta leegan heesaan madoona bay xisbihii seegaa ligeeyow madoona leega ligeeyo antii maslee haayeen marka alaa kulli xaal weli isuubiyeen horta yoon gaar ciina leega weertay hadda dadkaa dib ogan horumarsada ma gorayaan dan dhifaa gorbe ee usula mahadlaaw way leegi weertay way ba leega egtay maaragna anigoo islaan u dhasho alaa iga dhitay iswaileega asantiibadana aru leegama disada erki xisbiyiina waa egsay kulumey kutaab u dhigeen kuway istaanka noo keeneen nin kabiir ahaa karwa loo dhiga kuluma la kaalmayna macna yacni heesaskaas oo kale iyaa jareen laakiin unu heesaskii unu toosaan un un ku tala galnay ee una suubini way bahaayeena heesaska abuusuubiyeen yacni afka mahay kasi inii la habandhigo una subuxyada kusuubini kisa kusuubini gabayi kusuubini ee dadkii aaminsanaayeen walba mal kusuubiyi karo way hadiysinay af maytar yaa qorni farti yaa qorni afka horta baad jari geedka meel faylee maroo haaye
taariikh liganu la ilaabi karin ba taariikh liganu la ilaabi karin ba labta aad ku leedee luliyay soo dhawo luliya soo dhawo taariikh liganu la ilaabi karin ba taariikh liganon la ilaabi karinba labta aad ku leydee soo dhawo luulihay soo dhawo
anigu istaad ismaan ku hadalaaw oo macnaha madili dili ku bacdi zoobana laka wareegiisa macnaha secretary generaale cabdiqaadir maxamed aan laka wareegiyey oo usuna halgan bilaawi yaa way suubiyey iyadoo yacni qabiili digmafle bay la tihiri oo ani gabar kama talaaw oo calankii inla bisinya oo meylaka ooda waasiili ku haayo oo riwaayad ee suubiyi lankifadaw arago kore way ba la eree deymooda de musle ee de deymooda digil musle la eree ee maaragna yacni meeloo laku hele ee jaamacadoo laku hele ee maaragna farasho badan laku hele yaa markaas way suubiyey cabdiqaadir oo la beerbayaw warshadeeda inta walma ku daraaso umuta leeyana sug waqti la la sugaane yaa maduu hees ana suubiya wayliya dilamateeri dhaladaylahay dadkii kuyo dhoofiye iga nuglaada siniyaan dhaafeen dhahalkii naftey hasiin dhumaade dhagarliin dhiko dhuumadi ma ma dhimine dibkaadi hakiin dhurudey dhoorsino dhadhaga dhiiragilkii jeelka diniga ilahan ku diidinay nika nika nigidiyayo aftay adiile dhurowa doontay ha s g m maaragna xisbiyo wali iyo hadareer tooba dowladnime dhalati hal xaqigooy waana horba ma fadheene intaas harbiyaasi ilaa kun sagaal boqol lidun iyo sagaalkii antidamboyti oo ahay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaren ahay yani maxamed xaaji ibraahim cigaal kii soomaaliya ku dhiiday walisla ogaay electionkii la boobi anna tigo waaseejo ku fidhi zoobi la shaqeeyaay xaaji umar jiis doctor xasey sadiidasa ku sharxanaayeen xisbiga dabka na tigo waaseejo ku fidhi kow buur hakabay ha ku bilawni buur labaatan iyo afar saca kahilinay stationka buur hakaba langas maroojile erawa madaasaytow taliyaha beriiska haay ubacdi buur hoblahaningii liski baydhaoyni wali dhiblo maroo bacday walgaadi laakiin walaadeli sheegaay awta dheeji walna inanqubato anga dhiidi ana walaha oo ka tinaaday hagarka melo la eraw adileegi linka shubi tumishaas mara todoba bilood ayaa dibutaaayeen dadkaasi oo eh waatii maalina madaxweyne cabdirashiid calashan maarka laasaanood lakadil yahayti maaragna kowkii octoobarna ciidamada xooga dalkaa qabsadeen wali iyoona dareeraan maaragna iyona sagaalin u kowtiyaa iyana burburti dowladii kacaanka ubacdi way aas aasamay jabhado oo maaragna kumid ah s d m s d m weli ha harbido iyana way baa dhaliiday aha ang nagatay abaabul ang nagatay hordareer ang nagatay dhisidii qowmiyadii digid iyo marfle oo shanta wareega kumid haayeen hase inka horoy oo maaragna oo yani lankin horoy haay wa- way baa kiyey unu doorani aan xildhibaan xildhibaanadaasa ku tirsanaay weliba wayn iga magacaabay wasiir ku-xigeenka warfaafinta way ka higeylanti la eraayi maxamed cali xaamuud way ka higeylanti la eraayi shariif xasan sheekh aadan hakahigi way ka higeylanti la eraayi sheekh yarow sheekh cabdilatiif way ka higey cabdi muuse mayow shanta wareega la eraayi bowmida digil iyo marfle iyana way talbalaar haweerartey tumi i todoba bili sagaala sagaalun i shanti iyo haweerarti oo aydid hor dareeri ee way baa ku bacdi aas aasantay tumi i shan bili tumunaad sagaalun i shanti aar aare waa aas aasanti oo way laka aas aasay jafay yaa laka aas aasi way gobro ku haayey cabdiqaadir maxamed aadan zoobe ee way gobro ku haayey doctor xasey way gobro ku haayey madoobe nuunow maxamed way gobro ku haayey professor ibraahim muuse heerow kulishoba yani shaati gaduud maxamed eh, xasan maxamed nuur shaati gaduud yaa gobro ku haay iyo eh, macna mas-uuliin badan oo aan hatahan koobo korne aare aare halgankii iyo galli ee tii salbalaar masalbilees laha kubiyahay tii xudur haddana say dalsay nobansanooba sida lingorlaw mise li bililihaad ee sagaalun i sagaalkii ya kaguulaysati ini iyo xuroyto baydhawa ee tan hataba mar walba luxuu soo haayo ee ma aragna yacni ee r r a ubacdi dhabtiyo waa hatina fitna ku abuuri tidhidi ahayte tuhun itorobora tuhun itorobora madi dhiri ee burxa kaba walku kooyi baydhawo isku aruursay si dadkaas lig maslaxaayo waynan iska seeday weejid lamada kun ilamaadi shan bilooda hajiifni mileelaa ka maslahay marlamaad haddana way baan iska seenay sanadkaasi mid un ku dheerayn adi way haytiyaa jeela lamada kun iyo sidii sarmaan dheer iyo haddana yacni ee shirlakadhobadi ee taariikh dheeraa marka meelo maana yacni ee yani dadaal balanaa meelidhaha kumooji kubacdi wali dareertooba ee ada ma aragna yacni haddana marlamaad way dhisnay maage oo isha haysadeen iyo aqoon-yahanada aan ka hen way kama sahaynay ma aragna meelaha dile araw m c h kan ishabiid kubaad baynu iska sheegnay caalan center malaageediyo heliisiin madaas way bashar hogaamiyaayey ilaahay naxariisa lamadaba aakhiri jalaan waa digir xama ilaahay ku waraabiya matewi iyona malaag garuuri malaag matewi iyo malaag garuuri shal hogaamiyaay meelahaan iska sheegni ee ilaa uno kuheliino doorasho aan suubino aqoon-yahanada koonfurta soomaaliya hoba unaceena ee malaage malaagsoo la dooraday meeli weli ku dareertooba haddana si una uwadi ee maaragna yacni ee way hakoo dhaafay ee maaragna ee maaragna yani lamada kun ilamaadi ee r r a iyo maaragna suubidi iyo hakoo dhaafi adii kulli ee iska toosiisada doonta oo hayti koonfur gal- galbeed litun xidig oo ana buluuga iyo gaduudka iyo aga- iyo cagaarka leh way helay doctor xasan maxamed nuur shaati guduud lamada kun ilamaadi hayti iyo lacle masaari kuley taarikhda ingorunta hadda korma ku haayo kiina yacni kadire yacni burburka burburkaas dhi ni kalas ini un weejid iyo sarmaandheer inta benis marno maslaxadiyo laka guulaysado ubacdi malaage la dhiso haddana weli dareerto kii li gobol ee la dhisiyahay ki bacda yacni ee dawaa'ilkii shal bedelinay kii xar kii cabdullaahi yuusuf ubacdi kii li gobol haddana la dhisi yahay ti ee maaragna yacni intaas juhde eh iyo hagaleen oo mar walbana yacni maaragna ee maaragtay lagu horseedaay lacburyaay kastay marka ana ku lahaa intaana ku xasuusnaa intaas eh kuwa libintii gaadho alla loodin kaaray kuwa libintii gaadho alla loodin kaaray lixdankii Goormaan lix iyo labaatankii lixdiisa libanay, kowdii luuliyo labaa midowday goormaan ladnaanay.
lixdankii lugooyadii nadaysay lix iyo labaatankii
goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kowdii luuliyo labaa midowday kuwa cadowgii laayo barkii lumiyo kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo
liidan baanahe
kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo kuwa cadowgii laayo isticmaalkii lumiyo
liidan baanahe goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadii nadaysay lix iyo labaatankii
goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kowdii luuliyo labaa midowday goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadii nadaysay lix iyo labaatankii
goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay kowdii luuliyo labaa midowday kuwa yeesha licaado la sinaaday adduunko kuwa yeesha licaado la sinaaday adduunko
liicin baanahe
kuwa yeesha licaado la sinaaday adduunko kuwa yeesha licaado la sinaaday adduunko
liicin baanahe goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadii nadaysay lix iyo labaatankii
goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay qawdii luuliyo labaa midowday goormaan ladnaanay lixdankii lugooyadii nadaysay lix iyo labaatankii
goormaan lulanay lixdiisa goormaan libanay qawdii luuliyo labaa midowday
gayaanahe goormaan ladnaanay lugooyadii nadaysay goormaan gulanay goormaan libaanay goormaan ladnaanay lugooyadii